shirka looga hadlayay aayaha soomaaliya ee madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada oo markan diiradda lagu saaray saddex qodob oo kale ah dastuurka amniga iyo doorashada ayaa la soo gebagabeeyey iyadoona lasoo saaray warmurtiyeed ka kooban hanaanka doorasho ee sanadkan laba kun iyo lix iyo toban dhici doonta warmurtiyeedka soo baxay oo saxaafadda uu la wadaagay afhayeenka madaxweynaha daa'uud awees waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid ah in madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleeda ay si rasmiya isugu raaceen inaysan dhici doonin wax muddo kororsi ah oo ay dowladdu samaysato madasha hoggaanka qaran waxay mar kale ku celisay ballanqaadka ah inaan loo kordhin doonin muddada xilhaynta golaha shacabka iyo dowladda federaalka madashu waxay sidoo kale ugu yeertay qaybaha kala gedisan ee khusayso inay hubiyaan u diyaargarowga iyo hirgelinta doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka muddada loo caydmay heshiiska waxaa ka mid ah hannaan doorasho oo mid ah iyo in la sameeyo laba guddi oo ka kooban labada dhinac dowladda iyo maamul goboleedyada hanaanka doorashada labada kun lix iyo toban wuxuu noqon doonaa mid dalka uga hirgala si isku mid ah waxaa la dhisi doonaa laba guddi doorasho oo kale ah guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer qaran iyo guddiga hirgelinta doorashada ee heer dowlad goboleed guddiyadu waxay ka kala imaan doonaan dowladda federaalka ah dowladaha xubnaha ka ah iyo kuwa samaysmi doona sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada kuna qoran warmurtiyeedka dhismaha aqalka sare ayaa noqonaya mid ka soo hormara wax walba oo la qabanaya iyadoo ay sidoo kale soo xulidda iyo codaynta xubnaha aqalka sare ay ka dhici doonto caasimadaha maamul goboleedyada dhismaha aqalka sare golaha shacabka qaran wuxuu ka horeyn doonaa doorashooyinka aqalka hoose soddon boqolkiiba kuraasta aqalka sare dowlad goboleedyada iyo kuwa dhismaya waxaa si gaara lagu qoondeeyay haweenka tartamaya golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay kursi kasta usoo magacaabayaan ugu yaraan laba musharax oo tartamaya baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa u codayn doona kursi kasta gaarkiisa codaynta xubnaha aqalka sare golaha shacabka ee qaran waxaa si siman oo isku maalina uga dhacayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah baarlamaanka caadiga ah ee aqalka hoose ayaa isaguna noqon doona mid ku salaysan soo xulistiisa qaabkii odayaasha boqol soddon iyo shanta ahaa kuwaas oo lagu heshiiyey in kuwii dhintayna la bedelo kuwa qaldanna la saxo xubin kasta oo ka tirsan baarlamaankana waxaa soo dooran doonta konton ergo oo ka kala imaan doonta beelaha soomaaliyeed liiska oday dhaqameedyada boqol soddon iyo shan ayaa saldhig u noqonaya hanaanka doorashada aqalka hoose liiska oday dhaqameedyada dib baa loo eegayaa madax dhaqameedyada dhintay waa la bedeli doonaa kuwa muranka ku jirana waa la sixi doonaa musharax kasta oo u taagan aqalka hoose waxaa soo dooranaya ergo doorasho ka kooban konton codbixiye wadarta ergada doorashada waxay noqonaysaa laba boqol toddobaatan iyo shan oo lagu dhuftay konton xubnood oo u dhiganta saddex iyo toban kun toddoba boqol iyo konton xubnood codbixinta waxay ka dhici doontaa magaalo madaxyada ama goobaha fadhiga u ah dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya iyo muqdisho iyadoo la fiirinayo hadba sida juqraafi ahaan loo kala leeyahay kuraasta magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa sidoo kale lagu qaban doonaa shirka dib u egista dastuurka ee qaranka sida ku qoran warmurtiyeedka madaxda madasha hoggaanka qaran waxay kaloo go'aansadeen in garowe lagu qabto shirka dastuurka qaran bilaawo shan iyo labaatanka bisha may ilaa iyo shanta bisha juun sanadka labada kun lix iyo tobanka waxaa qabashada shirka dastuurka qaran ka horeyn doona kulan ay yeelan doonaan madaxda madasha qaran oo ka kooban dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo lagaga doodi doono loogana heshiin doono arrimaha siyaasadeed ee dastuuriga ah ee khilaafka ka jiro si loo dardargeliyo dib u eegista dastuurka beesha caalamka ayaa lagu ammaanay warmurtiyeedka soo baxay iyo sidoo kale iyadoo lagu dhaleeceeyey habdhaqanka guddiga dabagalka cunaqabataynta hubka soomaaliya iyo letariya qaabka ay si gaara ugula dhaqmaan madaxda dowladda soomaaliya iyo sidoo kale hogaamiyayaasha soomaaliyeed intuba madashu waxay mahadcelin u soo jeedisay beesha caalamka iyo deeqbixiyayaasha taageerada joogtada ee ku aadan hanaanka doorashada madashu waxay dareen xoog leh ka muujisay habdhaqanka iyo ficilada guddiga s e m g oo ah soomaaliya eritrea monitoring group gaar ahaan sida ay u beegsanayaan muwaadiniinta soomaaliyeed una hor istaagayaan geedi socodka hanaanka dhismaha dowladeed ee soomaaliya haddaba warmurtiyeedkan maanta laga soo saaray shirka kama aysan muuqanin wax saxiixa oo ay saareen hogaamiyeyaasha dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada intuba inkastoo ay haddana munaasabaddii lagu soo bandhigaya fadhiyeen kama aysan hadal arrinta warmurtiyeedkan